barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o eed oo si toos uga dhagaysataan mawjadaha gaagaaban ee geeska afrika efemyadooda iyo sidoo kale caalamkao dhan ood nagala socotaan barteena internetka ee v o a somaly com
duhur wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barhkii duhurnimo halka ay washingtonna ka tahay shantii iyo barhkii subaxnimo waa jimce shan iyo tobanka noofembar labada kun iyo sagaal iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya sahre cabdi axmed iyo anigoo ah sahre ciidla nuur
qodobada barnaamijkeenna aanu kugu hayno waxaa ka mid a barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkan marti uu noogu yahay abwaan cali ciidle degmooyin qaar waxaa ka mida qaar yidhaahda inanku markuu gabadha soo arka uu idhaa taydii ma dhalan demala taydii ma dhalan midaan taabo yidhaahdo amba tabaala la iigu sheeg amba tumaal xoolalalazi markaasoo kale gabdhuhu markay soo socdaan bay odhan muddada iyo maalintaan sugaye hamoodin inaan ku moogaayey heesahaannu idiin haynana waxaa ka mida
qodobadaasi iyo ciyaarihii iyo kuwo kaleba waan idiin haynaa balse marka hore kusoo dhowaada warkii dunida safiirkii hore maraykanka ee shaqada laga eriyey una joogto dalka ukrain ayaa la filayaa inay hortimaado aqalka wakiilada ee maamulka waa madaxweyne donald trump si markaasi su-aalo looga weydiiyo waxa ay ka ogtahay arinta ku salaysan su-aalaha la rabo in lagu ogaado xilka xayuubinta madaxweynaha william taylor oo ah safiirkii hore maraykanka u jooga ukrain iyo george kent oo isna ah sarkaal kale oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa iyagana laftooda la dhageysan doonaa dhammaan saddexda diblomaasi ayaa horey loogu wareystay qol albaabada ay u xiran yihiin arrimo ku salaysan su-aalo weydiinta madaxweyne trump iyo sidoo kaleta cadaadiska uu saaray in shaqada ay ka tagto gabadhaasi diblomaasiga ahayd iyo baaritaanada lagu hayo madaxweyne ku-xigeenkii hore dalkan maraykanka joe biden iyo sidoo kaleeto arrinka ku salaysan su-aalaha lagu ogaanayo sida doorashadii madaxtinimo ee dalkan maraykanka ee sanadkii labadii kun iyo lix iyo tobankii markii ay dhacday la sheegay in wax isdabamarin ay dhacday
wiil lix iyo toban jira ayaa la sheegay inuu rasaas ku furay ardaydii la dhiganaysay dugsiga halkaasi oo ay ku dhinteen laba arday saddex kalena dhaawac soo gaadhay wiilkan dhallinyarada ah ayaa shalay khamiistii kuna beegnayd maalintii dhalashadiisa intuu tegay dugsigii wax ka dhiganayay rasaas ooda kaga qaaday ardaydii kale xabaddii ugu dambaysana isaga ayaa madaxa isaga dhuftay gabadh lixiyo toban jira iyo wiil afariyo toban jira ayaa weerarkaasi ku dhintay waxaa kaloo dhaawac soo gaadhay saddex arday oo kala ahaa gabadh afariyo toban jira gabadh kaloo shan iyo toban jira iyo wiil afariyo toban jira wiilka weerarka soo qaaday ayaa isaga laftiisa xaalad halisa ku jiray markii goobta laga qaaday ciidamada ammaanku weli wax faahfaahin dheeraada kamay bixin aqoonsiga wiilkaasi
haatanna kusoo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka waxaana magaalada boorama noogu soo diyaariyey waryahayaga haashim sheekh cumar good
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo maalin walba oo jimco ah aad ka dhegaysataan hadahan oo kale laanta afka soomaaliga ee v o a idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta barnaamijka sooyaalka dhaqanka ee toddobaadkan oo idinkaga imanaya magaalada boorame ee gobolka awdal mowduuca aan maanta ku soo qaadan doono barnaamijkeennan sooyaalka dhaqanka wuxuu ku saabsan yahay wakhtiyadii hore sooyaalka dhaqanku siduu ahaan jiray ee caruuska soomaalida waxaa marti inoogu ah abwaan cali ciidle sarreeye oo ka mid ah abwaanada dhaqanyaqaanka ee ku nool gobolkan awdal abwaanku wuxuu aad u yaqaanaa ciyaaraha hiddaha iyo dhaqanka ugu horreyna waxaan weydiiyey abwaanka aqalgalka soomaalida iyo dhaqankii hore ee caruuska soomaalida sidii lagu soo gelbin jiray ciyaarihii la ciyaari jiray
waxa weeyaan dhaqanku waa badan jiray degmo kastaaba dhaqan bay leedahay laakiin soomaalida mid baa wada caadaa gabadha iyo gabadha waxaa la dooni jiray gabadha horta wiilkii gabadha isla hasaawi jiray gabadhu geedka dhinacasho ka joogsan jirto waa way isqarin jirtay dabayaaqada marka la heshiiyo waxay u sheegi jirtay reerkooga halku yaallo sida galbeedka oo kale marka geeraar bay sameeyaa markuu inanku inuu guursado uu doonayo uu geeraaraa waa marka uu haasaawaha ku jirmaya haasaawaha markuu soo dhammaysto oo aabihii inuu dhiso doonayo budiyo geeraaro geeraarkaasibaa ninku miyuu guuxay baa la yidhaahdaa iyo dhaqankii hore ahaan jirtay inkastoo degmaba si leedahay haddana waxa dhaqanada soomaalida ka mida degmooyin qaar waxaa ka mida qaar yidhaahda inanku markuu gabadha soo arka u idhaa taydii ma dhalan demala taydii ma dhalan midaan taabo yidhaahdo amba tabaala la iigu sheeg amba tumaal xoolalalazi u yidhaahdo kabacdi markaasaa gabadha wuu guuxay ninka loo doonadha la doonaa gabadhaas baa la doonaa intaasoo geelaa laga qaadaa marka carooska loo fadhiisto dhallinyarta ismaqashiisa dhallinyartu guddi bay leedahay guddidaasa odhanaysa inantii hiblaayo waa la doonayaa wabacdi marka gabadhaa la doonay carooskaasi laba magac buu kala leeyahay toddoba iyo georges iyo toddobaad baa la sameeyaa intaa kale janis baa la siiyaa habeenkaa georgeska iyo habeenkaa toddobadu baa la ciyaaraa marka beel kastaaba hees bay kusoo gashaa degmooyinka degmo kale maaha yacno xaafad xaafad xaafada bariga taalanta galbeedka ka taala saasaa loo suno waa waktigii hore ee dhaqanka soomaalida deegaanada miyiga siduu caroosku uga dhici jiray wey wakaa sidaa weeyaano markaasoo kale gabdho markay soo socdaan bay odhan muddada iyo maalintaan sugaye hamoodin inaan ku moogaayey markaa gabdhaha raggaa hor socda gabdhuhuna ay daba socdaan markay raggu hor socdaan ay gabdhuhuna daba socdaan heeladii iyo heestii bay kala roganayaan ay ku soo gelayeen aqalka rag wuxuu odhanaya way muddada iyo maalintaan sugaye hamoodin inaan ku moog marka la soo galo qolo kasta ay soo gasho gabadhaa lala sugaayo la gelbiyaa gabadha waxaa lagu soo meeriyaa raggaa ninkaa la horreysiiyaa sidii caadadu ahaan jirtay markaa waxaa la idhaahdaa sala allaahu calaa salliga nebigaa lagu soo dhoweyn jiray sala allaahu calaa muxamed sala allaahu calayhi wasalam marka la idhaahdo ayaa gabadhan markaasaa wilwilo lagu jeedi jiray ciyaar wilwilo la idhaahdo kolkaa wilwilaha la ciyaara ayaa gabadhan la soo gelbin jiray gabadhana waa la soo gelbin jiray hoy nabow nuur allow maxamed nabi magac samaw lagu soo gelbin jiray marka la soo gelbiyo marka la soo gelbiye ee ay gabadhu soo gasho ayaa kuugu faydfaydno kuugu feedne ku faadfaatiyey faayoy aqalka sidaasaa loo soo gelin jiray aqalkii inantii marka lagu hubsado inankiina uu joogo ayaa wilwilo lagu horqaadi jiray wilwilahaasoo magaciisa la odhan jiray buurto eeli sida yacnitoorta meesha dhul soomaalida ka mida la mahay meeshii caynkaa ahayd iyo buurto eeli iyo wooble barbaartii ku sugnayd aday kuu ballameen kuuna beerdhaqayaani boqorsowma gudoomin liyoobeyoy liyoobeyoy harimatee wayaroos markaasaa wilwilaha loo gooyaa wilwiluhu markuu dhammaado ayaa la odhan jiray loo maxaan ku idhahda caroos lagumana raago lagamana raago kabacdi iyo marka la joogo ciyaarihii dibadda loo bixi jiray ciyaarihii dhaqanka marka mar labaad ayaa ciyaarta marka ciyaarta la gelaya ee aqalka laga soo bixinayo caaroskayagiyo hoa caaroskayagiyo cawaale wadna caawise rugleeye cimrigii jiryo hoa cimrigii jiryo cawaale wadna caawise kow laba saddex kow laba saddex afar markaas bismillaahi salalla calaaye hooyaale bismillaahi salalla calaaye hooyaale raggu dha waa inay cod macaan oo dhammaystiran marka raggu bismillaahi salalla calaaye hooyaale bismillaahi salalla calaaye hooyaale
maadaama ciyaaraha saylicuga ay ku jireen ciyaaraha wakhtigaa hore ee sooyaalka dhaqanka loo ciyaari jiray soomaalida waxaa jiray ciyaar ka mida ciyaar sayliciga oo caan noqotay oo goobaha caroosyada wakhtiyadaa hore iyo ilaa wakhtigan lagu jiraba laga ciyaari jiray tay ahayd ciyaartaas asalkaba waxaa jira ciyaarta saylicida la yidhaahdo waa ciyaaraha laga ciyaaro inta soomaaliya ku ciyaarto oo dhan qolo ayaan dhawada youtubeka ku jiray qolo caraba ku ciyaaraysaabaan arkay iskadaa soomaali way dhaaftay marka waxaa jirta ciyaar magaceegaba caruus layidhaa caruuse caruuse layidhaa gebigeedaba oo magaca la baxdayba ciyaar kaleoo caruus kusoo magac dartay ma jirto caruse caruse iniko laba caruse haya iniko laba cashiya cibaadoy macawaysina cibaadoy hayay macawaysina culimadaa ciyaartay saacadeeniyey culimoy hayay saacadeeniyey caruse caru marka la goynaya yackooya yackooya yackooya yac lagu jara xafladaas caroosku waa farxad sida adigubaa tilmaantay ciyaaro badan baa lagu soo bandhigaa waxaad tilmaantay marka caroosku uu dhammaado waqtiyada hore ee sooyaalka dhaqanka soomaalida barbaarta iyo dhallinyaradu waxay ku ciyaari jireen goobaha bannaanka ee carooska duleedkiisa ciyaarahay ciyaari jireen kuwa ka mid ah ciyaaro way badan yihiin malaa ciyaaraha soomaalidu way fara badan yihiin kabacdi waxaa jirta tu loo fadhiisto daf la yidhaahdo waxaa jirta tu sarajoog lagu ciyaaro tu helib la yidhaahdo oo waala la yidhaahdaa jirta haddaan ka soo qaato talla ciyaare caroosyada oo kale hirwada ciyaarta la yidhaahdo ayaa ku jirto oo laga bilaabo marka hirwada loo baxo na hirweynu haloosiyeynahay hirweynu haloosiyeynahay habloyalow hibadeeda noo keenay namiyaan dhaladkaaga sheegaayo way hobow ma degdege ma duula dalka biile inantii baa kaga rogaysa oo miyaan dhererkaaga sheegaayo way hobow kaftan qurux kalaamkiisu laac oo miyaan dhaladkaaga sheegaayo way hobow ma degdege ma duula dalka bile hadduu caarka cayno beedlambaan caynta ku cunaayo cabaadkeeda reeruu jabaan carari maysaane ciyaara madaysaan markaa laysku soocye ageeley ciyaar badan maxaa cayn weliba joogta maxaa tuanan calaf mood lahayn cawaaye gorayse ay nabaad soo baxiyo naqroobu egeeya loo nuuriyahay ku noole wara loo nuuriyo ku nooleeyehirwada taasa ka mid ahayd waxaa jiri jirta ciyaar sadexleyda laydhaa sadexleyda la ydhaahda oo iyagana ay ciyaari jireen dhallinyaradaasi haa waa la ciyaara sadexleyda oo ilaa waqtigan ba la ciyaarmaya qoloo nooc bay u kala baxdo hadda la ciyaaro oo mid bal sagaala laydhaha baa jirta oo loo soo geeraaro iyadna oo laydh markaasuu odhanayaa nabada nimanka qaadaynay sida yada niman baran bada nimanka qaadayn oo balballaadi sheekada marweyarey badilayaba badan yalow hobey bal sagaala laydha wayalow hoba hele inantaa ku qaada kolka ayay hobe yaay raggu yidhaahda way meeshu waa jabadey waa jirida quudhaceeya yobiya inanka xoog booday waraygu joogsaninay wejani weynayeya bal hobiya bal sagaalo saddexliyada idin ku jirta markaasay u jilayaan ee ugu ciyaarayaan marka dadkiina dhegaysanaysa aad u tilmaantay iminka waxaa la ciyaarayaa raggu saasoo ciyaaraan hablii bay ka hor ciyaarayaan inant labadii ninba gabadh baa u ciyaaraysa marka saddex jeer la joogsaba afgarashay leedaho waa la jaraa haddana waa la baleeyaa markaa saddexleyda ka tilsanto bal sagaala nuuciga kale hoobay laadan howba hoba gaaban tahay markaa anugu waxaan saari jiray markaan ciyaalka tababarayo taa yalow hobey yalow hoba hele aan ku tababari jiray lakiin sibay wada ciyaarmaan sida ciyaarta saylicidoo kale bismil caruuse caruuseeda iyo iyo iyo haweeyo waa isku cayaar cayaarta sacabka waa isku ciyaar hadda ciyaarta waxaa ka mid a ciyaarta saylicidoo aweeyo salila salila yaa waliyullah sheekh abusarbaynow sheekh abusarbayn wuxuu ku aasan yahay saylic shalila shalila yaa waliyullah sheekh abusarbaynow aweeyo saacadii najayna alla yaa rabow tafarash calayna yaa loo ciyaara iyadiyo caruse caruse waa isku mid
ciyaaraha dafka ee fadhiga lagu ciyaaro marka carooska la joogo noocaa dafka la yidhaha ee fadhiga lagu ciyaaro noocay ahaayeen ciyaaraha hore ee dhaqanka haashi waad mahadsantahay taasina waxaa waay ciyaaran bay ka mid tahay waa lagu nastaa ciyaaraha oona la isku bartaa oona lagu haasaa waa marka ciyaarta dafka waa saddex nooc bay u kala qaybsantaa mar waa la isku faanaa marna waa la iscaaya marna waa la is-ammaanaa marka la is-ammaanayo oo kale silsiladiya saa cadyayga dhigo dhexyaarow igu xidha dhexdaadaay bay odhanaysaa naahadii samada sariir la dhigo adooni la socon ma seexdeeney yuusna odhanayaa marka mar waa la iscaayaa mar waa la isku faanaa mar waa la isku ammaanaa inanka aftaankii inanta aftaankii ku jiraa waxyaaba iska weydiinayaan iyagu isku haasaawayaan dadka aan garanayn waxay moodaan inay wax kale ula jeedaan markaa iyada lafteeda saasaa loo ciyaaraa waa ciyaar cajiibahoo laysku soo duulo oo laydha daf baa laysku duulay oo laysku dhacayaa laydha oo lasoo awrkiraystaa nin cajiiba
guntii iyo gabagabadii barnaamijkan sooyaalka dhaqanka ee toddobaadka inagoo ku guda jirna ciyaaraha ugu xiiso badan inta badan lagu soo bandhigi jiray wakhtiyadaa hore ee dhallinyarada adiguna aad ahayd caruusyada inteed ka xasuusataa maadaama aad soo martay tababare ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka okay laba ciyaarood baan kusoo gabagabayn un jeclaa caruusyada markan ka ciyaar ciyaar saddexeeda ku jirta oo shaxlidhaadheer laydhaa iyo ciyaar labadhaca la ydhaahdo batorka ku jirta oo labalaba loo gooyo tii batarko kale hobeeyey wadigii calaacalaye magacaygu cali baa laydhaa anigu ma garanaysaa hobeeyey wadigii calaacalaye hobeeyey wadigii calowdaye nacali tima cadowdaye hobeeyey wakaas lacaya marka faanayo hobey ceryaanta jiilaley dhadhulka waxay caddaysaba hedhe calanlow diraaced marwey markuu caare koonkaday habeeyey cadcadu ka saara hoyaalow sheekhaan cilmiga bara yani waan iska dhigaya caalim markuu sheekh caalimi helo hobeey waysaga caraaba mid wataa guntiyo gebagabadii ta saddexleyda ku jirtayna waa saddexleyda ku jirtaayo deganey ku day dayayay jigidha jigidha jigidha jigidha hoyna yaada cayn haloojis da da da da da hegdam
intaas waxaynu kusoo gunaanadeynaa kuna soo gebagabeynaynaa barnaamijkeennii sooyaalka dhaqanka ee toddobaadkan oo aan ku soo qaadanay ciyaarihii hiddaha iyo dhaqanka ee carooska soomaalida ay ka mid ahaayeen ciyaaraha dhaqanka ee lagaga ciyaari jiray waxaa inoogu marti ahaa barnaamijkeennan abwaan cali ciidle sarreeye oo ka mid a abwaanada dhaqanyaqaanka ah islamarkaasina hore u ahaa tababare dhinaca ciyaaraha hiddaha iyo dhaqanka ah inta badanna khibrad iyo aqoonu leh ciyaaraha kala duwan ee dhaqanka soomaalida sooyaalkii hore waxaa barnaamijka idiin soo diyaariyey idiinna soo jeedinayay anigoo ah haashim sheekh cumar good oo idinka soo diyaariyey magaalada boorama tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegayaa dhegaystayaal saas iyo nabadgelyo iyo kulanti wacan oo dambe
waa hagaag aad buu mahadsanyahay haashim oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi sooyaalka dhaqanka halkaad ka dhegaysanaysaana waa v o a washington haatana kusoo dhowaada ciyaarihii waxaa inoo haya axmed cali sheekh
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha kulamo ka tirsan isreebreebka loogu soo baxayo koobka qaramada yuruba ayaa xalay dhacay waxaana dalalku ay isku arkeen sida tan dalka jamhuuriyadda jeega ayaa laba iyo hal kaga adkaaday dalka kosovo england waxay toddobihii eber ku xasuuqday dalka montenegro guulasha ingiriiska ayaa saddex ka mid a waxaa dhaliyey ciyaaryahan harri kane halka saddexda kale ay kala dhaliyeen alex oxlade jemberlen marcus rashford iyo ciyaaryahan temi abraham goolka toddobaadna kooxda montenegro iyada ayaa iska dhalisay dalka bortugalna waxa uu lix iyo eber uga adkaaday dalka luthenia ciyaaryahan christiaano ronaldo ayaa dhaliyey saddex ka mida goolashaasi halka saddexda kalena ay kala dhaliyeen bizi bianchesha iyo bernardo silva kulamadii kale ee dhacayna dalka serbiya oo martigeliyay dalka luxemburg waxay ciyaartoodii ku dhammaatay saddex iyo laba oo serbiya ay ku adkaatay turkiga iyo icelan oo istanbuul ku ceereen waxay isla dhaafi waayeen barbardhac eber iyo eber ah albeniya ayaa laba iyo laba waxa ay ku kala baxeen andora faransiiska oo martigeliyey dalka moldofana waxa uu ku awood sheegtay laba gool iyo gool sidoo kale kulamo kale ayaa iyana caawa dhici doona waxaana dalalku ay isku arki doonaan sida tan denmark waxa ay marti geli doontaa gibraltar switzerland iyo georgia ayaa kulmi doona foro ireland waxa ay u safri doonaan norway rumania iyo sweden ayaa is arki doona sbainna waxa ay la kulmi doontaa malta sidoo kale waxaa is arki doona armenia oo marti gelinaysa greece finland waxa ay la kulmi doontaa lestinen halka bosnia herzegovina iyo talyaaniguna ay is arki doonaan ilaa iyo hadda dalalka u soo baxay koobka qaramada yurub waxa ay kala yihiin belgium italy poland russiya ukraine turki faransa spain england iyo dalka jamhuuriyadda jeega sidoo kale waxaa shalay iyo xalay dhacay kulamo iyana loogu soo baxayo koobka qaramada qaaradda afrika ee africa cup of nation waxaana dalalku ay isku arkeen sida tan maali iyo goneeyaha ayaa kulmay ciyaartooydii labayo laba ay ku dhammaatay gaana waxay labi eber dirtay south africa dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee koongana waxa ay eber iyo eber ku kala baxeen dalka gabon mosambiq oo martigelisay ruwanda waxa ay ku awood sheegatay laba gool iyo waxba egypt waxay gool iyo gool sida dhaafi waayeen dalka kenya togo oo martigelisay comorosna waxaa looga adkaaday hal iyo eber algeria ayaa shan iyo eber ugu awood sheegatay dalka zambiya sidoo kale kulamo kale oo ka mid a kuwa loogu soo baxayo koobka qaramada afrika ayaa caawa dhici doona morocco iyo mauritania is arki doonaa zimbabwe waxa ay la kulmi doontaa botswana tanzania iyo equatorial guinea is arki doonaa tunisiana waxa ay martigeli doontaa dalka libiya dhinaca kale ciyaaryahanka weerarka ka ciyaaray xulka kubadda cagta ingiriiska raxiim sterlin ayaa waxa uu sheegay inay qalad ahayd in taageerayaasha dalkiisa ay ku uriyaan ciyaaryahan jo gomes markii uu beddel ku soo galay ciyaartii ay xalay toddoba eber kaga adkaadeen dalka montenegro ciyaaryahanka u ciyaara kooxda man city ayaa kulankan laga reebay kadib markii isaga iyo gomes ay isku dhaceen oo ay ku dagaalameen xerada tababarka hase yeeshee sterlin oo ka mid ahaa daawadayaasha ciyaarta ayaa la arkayay isagoo u sacabtumaya gomes markii uu beddelka ku soo gelayey waxa uu yidhi aad ayay u adkeed inaan arko ciyaaryahan aniga igu koox ah oo lagu oorinayo taasina waxa ay ahayd qalad aniga aan geysay ayuu yidhi sterlin sterlin ayaa waxaa lagu weydiiyey in uu bilaabay dagaalkii isaga iyo jo gomes ku dhex maray xerada tababarka dagaalkana ayaa waxa uu ka soo bilowday ciyaartii axaddii ay ku ciyaareen kooxaha liverpool iyo man city garoonka anfield ciyaartaasi oo jo gomes iyo ciyaaryahan raxiim sterlin ay sidoo kale ku doodeen iskuna dhaceen jo gomes ayaa ka tirsan kooxda liverpool xubintii cayaarahana waa naga intaas
waa tahay ciyaarahaasi intaasi aan kaga gudubno halkaasi aad ka dhegaysanayseena waa washingtone haatanna kusoo dhowaada cododka aamina dhool iyo fu'aad cabdi daahir
igudhantaho igu dhereeranto idalaalise qabankiyo gacmaha dudiga dhigtee dhankaad eegtaa iyo dhinacii kastaba waa jacayl dhaabee dhankaad eegtaa iyo dhinacii kastaba waa jacayl dhaabee igu soo dhowow idiib gacmaha igaban aqoo u dhimaanaye igu soo dhowow idiib gacma igaban aqoo u dhimaanaye
waa hagaag dhegaystayaal heestaasi ayaanu kusoo gabagabaynaynaa idaacadeedii dhallinyarada ee barnaamijka duhurnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a intaynu mar kale hawada ku kulmayno dhammaantay waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
haayaydeeliine dhinacaaga qabo mar kalay dao